inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahayay degmada afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow haddana weli waxaa lagu soo waramayaa in xaafadaha degmada afgooye iyo qaar ka mid a beeraha ku yaala deegaanada degmada afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan rajo wanaagsan ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo isu socodka ay si caadi ugu soo laabtaan guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalka xamse saciid xamse ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray degmada afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada afgooye waxay tageen cisbitaalka guud ee degmada afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahaadu galeen guddoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahadda uu webiga sameynayay laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha xaalada fatahaad ee degmada afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqi inuu joojiyo oo biyihii maalihii ay gaareen ay weli ay ku duraan aysan ka bixin guryihii wadooyinkii beerihii ay weli ay go-an yihiin isu socodka degmada xaalada weli ay cakiran tahay laakiin maalmahan ilaa maadiis webiga fatahaadii uu joojiyay biyo faa-ida ma lahan guddoomiyaha degmada afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada afgooye gelinkii dambe ee shalay soo gaaray ee guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada afgooye sidaas darteedna ay ballanqaadeen gurmad deg deg ah inuu soo gaari doono degmada afgooye
magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay dhaqdhaqaaqato ishooday kusoo arkeen waxawaay ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen degmada afgooye dhaqaalo badan inay u hayaan ay soo gaarsinayaan sida ugu dhaqya badan way noo ballanqaadeen dadka ah ee fatahaada kabaro kacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yar oo kaash ah iyo alaabo yar yar oo maacuun wax noocaasa laakiin baahida degmada way ka badan tahay shalay ishooda waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balban oo degmada wax ay soo gaartay tirakob guudna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen dadka fatahaada ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada afgooye inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaada afgooye haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaddu ay saamaysay hay-adda maxalliga somaali community foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaale ay ugu deeqeen ayaa ilaa lixdan qoys gaarsiisay dhaqaale qurba joogta laga soo aruuriyey wakiilka hay-adda maxalliga somaali community foundation nabadoon xasan yuusuf maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee lasoo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaada ka barakacay balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho dadka dhan bini-aadan aan nahay mawado gaari karno waxaan bilaabi waaye waxaan leenahay waxaan bilaabi waaye waxaa idinka sugaynaa somaali community dadkiina inaad wax kale u qabataan masiibada waa ballaaran tahay waxaa kaloo leenahay jaaliyada kalena inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen somaali community ay usoo gurmadaan insha allah marka waxa waay towfiiq ilaah waafajiyo xiriiryaha hay-adda somaali community foundation xaaji muuye shamcuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahadda ee ka jirta degmada afgooye aan weli xal loo helin sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaddu ay saamaysay siinka maxad elyaane maxad guud iyo maxad gaadba asanka maxad santiin waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii lacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga shabeelle degmada afgooye oo musiibada ka habsatay sidaas arabo haytaan caytira iyo siigaala daafeyle raqayle iyo baalguri fadhiyaan marka ma dhammaystiran baahidiyo mana buuyooso ilaahayu baahida daboolo karo uma kadib waxaan siin rabne somaali community foundation aadsan dadaasheen waxaad soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca ruugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana marka waxaan sii karajooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aad i ambaaxadwiinta si kastaba ha ahaatee weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada afgooye iyadoo afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku horumarsan ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo